waxaa haatan khadka si toosa ugu jira isagoo ku sugan dalka soomaaliya suldaanka beesha carmo suldaan maxamed carmo maxamed suldaanka ayaa waxa uu ka dacwoonayaa dhibaatooyin soosaa dhibaatooyin beeshiisa ka soo food saaray guud ahaan qaabka nidaamka waxqaybsiga ee dalka soomaaliya suldaanka ayaa haatan hawada si toosa ugu jira bismillahi raxmaan iraxiim horta marka hore waxaan u mahadnaqayaa idaacadda shaqaalaha idaacadda maaragtay wadajir aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa sida wanaagsan ay maaragtay ay igu aqbaleen oo maaragtay maaragtay inaan warkayga dhegeystaan ama daafaha caalamka u u kala gudbiyaan aad baan ugu mahadcelinaya sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa idaacadda laafeed iyadana sidoo kale maaragtay iyadana saaxiibo aan nahay bismillahi raxmaan raxiim annagoo ah suldaanka beesha armo waxaa halkaan hadasho aan ugu jeedinaynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walba joogsiya beesha caalamka maratay inta maratay warkayga dhegeysanayso waxaan nahay annaka beelo soomaaliyeed oo wilman oo beelaha soomaaliyeed gudahooda ku wilman oo gaaraya ilaa lix iyo toban beelood ama shan iyo toban beelood baan idhaahde ay gaarayaan ayaan nahay oo aniga afkoodana aan ku hadlaya caawa kan iyada wakiisheen markii sidaa ay tahay muddo shan iyo toban sana kadib waxaan sugaynay in doorasho nin codkiisa ay ka dhacdo soomaaliya waxaana dhacday in haddana mar kale markii shan iyo toban sana aan sugaynay oo nin codkiisa aan sugaynay ayaa markaas la yidhi haddana four voices fast ayaa dib looga noqonaya qabaa-iladii shalay wax soo baratayba wax leh kuwa shalay dilmanaayana lagu dultaagnaayo haddudooda maqaneedna wax male baa layidhi taas baana gubtay anakoo isbahaysaday beelaha soomaaliyeed oo lix iyo tobanka beelood gaaraayo markaan afkaartayna aruurnay aan isku tala darsanay baa cabashooyin fara badan aan u gudbinay dowladeyna soomaaliya xukuumadeeda golaheeda shacabka iyo beesha caalamka maartay soomaaliya ugaabisay arrimaha soomaaliya anta ayaan cabashadeyna gaarsinay runtii dad ka jiraabay cabashada cabashadeyna waa jiraa sidaa markii aan maartay aan idhaahdo xildhibaanada qaranka sida maaragtay sideetan iyo saddex xildhibaan oo xildhibaanada qaranka soomaaliyeed ah aad iyo aad baa umahadsan yihiin runtii cabashadeena waa ka dhiibiyeen wax weyn ba ay ka qabteen oo maaragtay waxay horgeeyeen baarlamaanka federaalka soomaaliya baa horgeeyeen runtii iyagoo ka dhigay muusan in beelo soomaaliyeed haquuqdooda maqnaato kuwan haquuqdooda ay haystaan xaq aan ahayn oo dalka iyo dadkaba loo samiyahay maaragtay ay maaragtay ay sheegeen kuwaas horta aad iyo aad baan ugu mahadcelinaya marka ugu horeysa dhibaanaha sideetan iyo saddex saddexda xildhibaan oo mooshinka ka gudbiyey arrintaas dhibaatada lamirigada ka gudbiyey aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa taasa kow annaga waxaanu nahay dad soomaaliyeed ma helaan aruurteennaga waxbarasho ma helaan aruurteennaga caafimaad haweenkeennaga caafimaad ma helo raggenaga maaragtay shaqaalo ma helaan maarata xaquuqda aasaaska oo bini aadamka ka dhexayso oo ummadda soomaaliyeed ka dhexayso ma helna anaga haddaan nahay beeraha ka baxsan maartay maartay maartay matalaada aan ka lahayn dowladda soomaaliya suldaane sida haatan nidaamka soomaalida ay siyaasadda ku maarayso oo loo yaqaano afar dhibic shan ma waxaa leedahay beelaha lix iyo tobanka ah ee haatan aad sheegayso wax mathalaad ah kuma laha oo xubin baarlamaan allaha ka dhigee waxba kuma laha miyaad leedahay iska dhaafee bisbisiirigii dhulka haaqa looma ogolo mana kulaha mana looga ogolo xaquuqooda waa maqantay shan iyo toban sano kadib waxaan sugaynay one maalin one food baan sugaynay nin adkiis baan sugaynay maanta oo maarata aan shan iyo toban sano aan sugaynay waxaa la yidhi haquuqmaarata forbentisaga oo lagu qaybsanayaa dadkii shalay wax lahaayabaa maanta wahle idinka waxaa tiiri malaali
si gaara maaragtay ugu sharax dadka qaabka aan isla because waxaa la wada og yahay oo ay soomaalida haatan ay ku midaysan tahay in nidaamka afar dhibic shan aan reerna ka maqnayn oo reeraha soomaalida loo qaybiyey afar qaybood iyo bar marka reerahan aad sheegtay ee lix iyo tobanka ah ma waanay ku dhex jirin ooyan ka mid ahayn ama ku guruub ahayn qaybaha la sheego ee afar dhibic shanta adeero afar dhibaca shanta soomaaliya sidaa la og yahay door reeras baa ka jiray hogaamiye kooxeed baa ka jiray dalka kama aana jirin dad maart dawladda maarata jirtay oo maarata dawladii dhexe ka sukan dawlad kale maartalasari badalka kooba ahaay talasari kadib barnaamijkan la yeeleelay waxaana lagu yeeleelay yaa wax jira yaana qori haysta yaana hay difaaci karaa baa lagu yeeleelay beelahana beelo nabadeed ba ahaayeen beelo degaan ka qibqaati ma aheen beelo diinin ba ahaayeen ma garatay waxaa kaloo jira in deegaanada soomaalida la kala degan yahay inkastoo deegaanada qaar dadka ay isku beelo yihiin dadna ay kala beelo yihiin haddana waxaa xaqiiqo ah in soomaalidu ay wada deganta marka lix iyo tobankan beelood ee aad sheegaysa ee laga tegey maxaad nooga taataaban kartaa deegaan ahaan halka ay ka degan yihiin maabkan guud ee soomaalidu ay wada degan tahay ee geeska runtii lix iyo tobanka ba- beelood soomaaliya deegaanada soomaaliya dhankaa waa degan yihiin baa wada waa degan yihiin laakiin sagaal gobol baa anta hadda xooga ugu badan marka gobolada dhexe gobolka hiiraan laga soo bilaabo ilaa koonfurta soomaaliya sagaal gobol baa maartay aan ku hiirnaa inay goboladaas ay maartay beelahaas jahad jidka toos u degayaan laakiin soomaaliya dhan bu waay maarta markii laleeyahay afar dhibac shan afar dhibac shan waa u kala kursiyi markii aad kursiimo ahaan isir ahaan meel maarta dadka loo saaro weeraryahayo laga yaabo aniga hadda aan ahan lahay dib iyo mirisaan maarta asal ahaan maarta aan maartay aan aan aan aan galaa laakiin reerka kayga ani aan ka tashay oo maarta muskulaad siyaasadeed kuma laha dib iyo mirisaha gudihiisa awoodooda waa maqan tahay sida ay tahayna maamulka hadda la yageero koonfurgeeda laga yegeerin xildhibaan baan ku leenahay wasiir baan ku leenahay de maadaama maadaama deeenkii soo gudubgeliyo oo dowladii dhexda la soo gudbiyo deenka isaga xaqiiqeynay waa hadlay shan iyo toban sano kadib waxay sugaynin shan iyo toban sano kadib waxay sugaynin agtiis baa sugaynin haddana farmay daba dib loola naaqlaani beelahana markaan kuu sharaxo beelaha waxaa iskugu jiraan afarta dhila iyo afarta beelood iyo darka baa iskugu jiraan ay ku taxdirbiyihiin ay ku taxdirbi yihiin sidaa darteeda beelahan isuga haystay fikirkooda mideeyey dhibaatada haysta bay arkeen xaquuqdooda inay maaragtay ka hadlaan baa go-aansadeen waa laku midey waa laku mideysiiyey ma garan waa tahay een waxaad soo hadal qaaday suldaan maxamed carmo maxamed in aad xitaa ku dhex dulman tihiin beelihii aad ka dhalateen ee digil iyo mirifle marka qaabka haatan maamul goboleedka koonfur galbeed saddex gobol ee shariif xasan uu madaxweynaha ka yahay isaguna micnaha dulmiga aad ku jirteen ee federaalka miyuu qayb ka yahay mise xaggaasi waa aad ka hesheen haddii aad tihiin qaybta kaga aadan digil iyo mirifle dadka dulman waan ka hadlay shariif xasan xaggiisa waan ka hadlay waxa xaqiiqi aan ku leenahay waan ka hadlay ma aanan raacin federaalka xaquuqda dadka waa sinay dadka si toos ba xaqiisa u siiyey nin walba oo muwaadin wuxuu koonfur galbeed degan xaqiisa waa helay laakiin gobolla aan ka galmanahay degan wax ka degan waa jubbaland oo kale xaquuqda inaga waa ka maqan tahay ma aanu helin jubbaland xaqiga inaga waa ka maqan yahay laakiin koonfur galbeed si siman baa loo helay muwaadin kasta soomaaliyada koonfur galbeed degan baa xaqiisa helay cid maanta laga tafi falay oo hadda maanta ognahay koonfur galbeed ay jirto ma jirto sidaan gastoomeyno laakiin jubbaland baa waxa dhaaf oo maaragtay biniaadamada ka baxsan ka jira taasna insha allahu kamayda maaragtay waktigeeda ay leedahay dhuma lahan laakiin waa hadda taagan midka la sida waay mid hadda u dambeeya waay waa hadda taagan doorasho laba kun lix iyo tobanka la sheegay laba kun lix iyo tobankana waa ka dama waa laba beer lix iyo toban sano shan iyo toban sano kadib waxaan sida inin office baan sidaynay waana weynay weligeyna marka dhibaatadan waa taagnaanaynaa muslimo soomaaliyeedo xaquuqlaho dadlaho amalaho maartay maartay dastuurlaho maartay maartay xaquuqla muwaadinkeeda miyaan anaka ahayn soomaalida ahayn haddii soomaali ahayn lama inshallah dunida meesha aan aan nalaga tiimaayo ama soomaalinimeeda nala saaray nalaga tiimaayo had loo diro haddii soomaali ahayn xaquuqdeena u taagannahay dowladda soomaaliya madaxweynaha ugu sarreey guddoonka baarlamaanka ra-iisul baarlamaanka antana mid mid baan ugu tagnay loo aragnay maartay arashiyeyna waa qabaan xildhibaanada kale sharafta badan oo maartay arrintan dhibaatada ka dhiibiyeen deegaanna waa u mahadinaynaa boqolkiiba boqol kuwa kale hadda barnaamijka hortooda yaallo oo hadda laga filayo inay wax ka qabtaan arrintan wax ka dhahaan looga baahan yahayna maalmaha soo socda aan ka rajayn inay wax ka dhahaanna ilaahay idinkiisa aan ka rajaynaya inay wax fiican ka soo saaraan iminka kambeeka caalamka leeyahay runtii waxaa mar badan sheegaan in dadka laga tiro badan yahay dunidiisa maartay alla ilaalaya ay dhahaan wax la kala jiraan way ayaan u aragna annaka dadka laga tira badan yahay xaqiiqi laga laga sunta in la yihahdo meesha caalamka ay leedahay baa aaminsana annaka sababto ah mar walba maartay wax la dhisaayo cudurkaas waa laga soo daraa hadda maartay communicaygii darbigeed la soo saaray oo day xukuumadda soo saartay waa ku jiray gobolka midaa baa ku jiray mana laga amal falo umada maartay caalamka waa la maqashiiyaa waxaasna cadaalad daraan hortayna meesha caalamka haddii ay doorayso xaqiiqul insaanka dadka laga tira badan yahay xaqiiqi doorayso meesha caalamka waa in arrintaada kala jirisaa hoosu eegtaa waxa jirada meesha ogaataa maartay ummadda hadda wasiisaa ma garan aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa maxamed carmo maxamed suldaanka beesha carmo ee koonfur galbeed soomaaliya wax ka degta oo khadka telefoonka noogu hadlayay isaga oo ku sugan magaalada muqdisho